بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanaya darsigeennii toban iyo shanaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya waa kitaab yaroo cilmi badan waa kitaab xajmigiisu yar yahay oo safiinaha la eg laakiin aad ka helayso caqiidada islaamka siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam fiqhigii islaamka sida salaada oo kale ee cibaadaadkii xajka soonka sekada iyo kulli waxaanu ka helaynaa axkaamtaas oo dhan iyo qaybta ugu dambaydoo tadhiiru nafsi uga hadli doono ama tasawufka uga hadli doono weeyaan waxaan horay u soo qaadannay oo dersigeenni shala aanu ku soo qaadannay nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam inay waajib tahay qof walba inuu ictiqaadiyo carruurtiisana ku tarbiyeeyo ummaddana uu u sheego nebi moxamed ilaahay inuu ummadda u soo diray nebigii ahaa al umiya alcarabiya alqurayshiya alhaashimiya oo ahaa sayidkeennii risaalada rasuulkuna ay ahayd mid dhammaan makhluuqa ilaahoo dhan nebi moxamed baa loo soo wada diray rasuul kale oo sidaa risaaladiisa caam looga dhiga ma jirin sharcigii nabiga loo soo dhiibay oo ilaahay uu siiyey dhammaan wuxuu nasakhay ama uu tirtiray wax walboo ka horreeye oo dhan maanta ma jiro qof odhan kara towreed baan diin ka dhiganaya towreed waa la nasakhay nabiyullaahi muuse waqtigiis wakhtigiisii baa towreed axkaamteeda lagu dhaqmayy laakiin axkaamtii iyo xugumadii towreed ay qoraysay maanta ma lagu dhaqmi karo keliya jaamaca qur-aanka waxa ku qoran baa diin ah ina addiina cinda allaahi alislaam aayad qur-aana buu ilaahay uga hadlay diinta laga raadi yahay oo ilaahay diin ahaan u ogol yahay in lagu dhaqmo waa diinta islaamka wax kaloo diin la dhihi karaa ma jiraan oo diin noqonaya weeye sharciyaalkiioo dhan waxaa lagu nasakhay sharciga nabiga loo soo dhiibay nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka fadli badan yahay nabi walba iyo makhluuq walbo ilaahay ou abuuray ambiyada oo dhan malaa'igta oo dhan kulligood buu ka fadli badan yahay calayhi salaatu wasalaam qof walboo muslimayoo diinta soo gelaya ilaahay aqbali maayo ilaa nebi moxamed inuu magaca ilaahay ku lifaaqa mooye hadduu qofku yidhaahdo masalan ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa rabbi keligii inuu jiro laakiin uu nebi moxamed ku derinin la aqbali maayo waa inuu rasuulka raaciyaa calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo oon soo marnay nabigeenna iyo ambiyada oo dhanba waajib inay tahay wax walbay noo sheegaan run inay ku sheegayaan oo wax walbay sheegaan haddana laga rumeeyo oo laga rumaysta weeyaan waxaan soo marnay inay waajib nagu tahay inaan qof walba ictiqaadiyo ama uu barto nebi moxamed siiradiisa sala allahu calayhi wasalam nabigu inuu maka ku dhashay maka in rasuul looga dhigo ku barbaaray bacdi madiina inuu u hijrooday madiina inuu ku geeriyooday madiina almunawara nabiga in lagu aasay nebi moxamed midabkii sidau ahaa dadka inuu ugu kaamilsanaa khalqan xagga uumidda wa khuluqan xagga dabeecadda calayhi salaatu wasalaam siradaasoo dhammaystiranna waxaan ku soo qaadannay kitaabka la yidhaahdo xayaatul islaam kitaabkaas toban cashar baan ka dhignay waa soo qaadannay websaytyaduuna ku jiraa oo qofkii raba inuu siirada xafido xayaatul islaamkuu dhegaysanayaa wuuna xafidayaa weeyaan ilaa kitaabkaas baa qore ah waxaa kaloo waajib qof walba muslima ku ah oo dhammaanteen wujuub nagu ah ama qofka qaangaarkaa abtiriska nabiga inuu yaqaano calayhi salaatu wasalaam hadda abtirka nabi moxamed isagaa isku abtiriyey laga bilaabo aabbihii cabdillaah ilaa awowgiis cadnaan nabigu isagaa tiriye calayhi salaatu wasalaam cadnaan wax dhaafi karaa ma jiraan nabi moxamed intaa ma dhaafinin aduguna ma dhaafin kartid rasuulka abtiriska meeshuu ku geeyo oon baa lagu geeyaa calayhi salaatu wasalaam marka abtiriskaa rasuulka iyadana waa waajib qofku inuu yaqaano hadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam culummadu waxay caddeeyeen sida imaamka la yidhaha fakhru raazi oo kale oo ka mida khalafkii xaafid ibnu xajar oo kale alxaafidu suyuudi oo kale alxaafid ibnu xajaru haytami oo kale nebi moxamed aabbayaalkii ou ku abtirsanayey kulluhum muwaxiduun baa la yidhi dhammaantood dad ilaahay dhowray buu nabi moxamed ka soo saaray rasuulkeenna dad xun abtiriskiisa kuma jiro sala allahu calayhi wasalam maa kaana fiihim kaafirun bay dhaheen nabi moxamed aabbaadiisa haddii la tiriyo gaalba kuma jirinba mid walba ilaahay baa dhowray ma ahayn dad dad waxay ahaayeen ilaahay ka dhowray asnam caabudidda iyo waxa xun oo dhan ilay rasuulkiiba nuurkii nabi moxamed baa ku dhex jira weeyaan tashriifan limaqaami nubuwati ayadoo maqaamka nabinimada la sharifayo weeyaan wa taqallubaka fi saajidiin sidaasaa lagu fasiray dadka saajidiinta ah ilaahay wuu u jeedaa gedgedoomidda aad ku dhex gedgedoomayso wa kadaalika ummuhaatu sayidinaa moxamed sala allahu calayhi wasalam hooyooyinkii nabi moxamed dhalayna ayagana sidaas buu kalay ahaayeen oo ilaahay baa ka dhowray baa la yidhi asnaam caabudka weeyaan waxaa la yidhi rasuulkeenna isagaa wuxuu yidhi xadiis laga wariyey lam azal anqulu min alaslaabi ataahira ilaa arxaami ataahiraat kama zuulin in aan ka soo guurayo dhabaryaal daahira oo rixim hooyooyin daahira aan ku soo wareegaya buu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nabigeennu tilmaamay waxaa la sheegay jaahiliga sifaaxuljaahiliga nebi moxamed nasabkiisa in laga dahiriyey wuxuu yidhi nabigeennu maa siltu akhruju min nikaaxin ka nikaaxi lislaam anigu maba ka suulin nikaax lamid ah nikaaxa islaamka inaan ku soo baxayo anigu ma ka suulin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba dersigeenna wuu soo socdaa wuxuu ka bilaaba doonaa fasalkan fii maa yajibu cala almukallafi addaa'uhu aw tarkuhu fasalkaasuu dersigeennaanu ka bilaaban doonaa laakiin fasalka intaanaan gaadhin waxaan sharaxaad ka bixinaynaa iyo wax yar faahfaahin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aabbihii iyo hooyadii dad baa maanta waxay ummadda ka dhaadhiciyaan rasuulkeenna aabbihii baa naar ku jira hooyadiis baa naar ku jirta iyagaa naar gelaya weeyaan waa kuwa maanta dadka dhiiggooda bannaystay iyagii iyo macallimiintoodii iyo dadkii wax soo baray maanta inay is-inkiraan bay marayaan oo iyagu isdilaan laakiin fekerkay rabaan iyo qaybahay rabaanba haiskumanaa ha isbabedeleene oo maalinba nuuc ha iska dhigeene dadka nebi moxamed wax ka sheegaya oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam nuqsaamiyey dhalashadiisa ku tilmaamay kirismas oo kale haddii nebi moxamed lagu farxo oo laga sheekeeyo oo la tacdiimiyo oo laysku yimaado oo dadka kulaman loo sameeyo waxay leeyihiin waa dembi rasuulka in laga sheekeeya waa dembi bay ku leeyihiin ayaguna barnaamijyo iyo kulamo ayaa u diyaarsan nabigii in laga sheekeeyana may oggola oo nebi moxamed la weyneeyo oo xafladaha la iskugu imaanayo dhalashadiisa taariikhdeeda marka la gaaro waa been bay ku leeyihiin weeyaan waxay ummadda ka dhaadhicinayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ziyaar haddii loo aado waa dembi bay ku leeyihiin iyaga hadda waa dembiga meel jeebka uga buuxa miya dembi maaha nabiga in la ziyaarto calayhi salaatu wasalaam nabiga dhalashadiisa in laga sheekeeyo oo la tacdiimiyana dembi maaha waa shay wanaagsan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hooyadii aamina oon abtiriskeeda soo marnay iyo nabiga aabihii cabdilaahi bni cabdilmudalib waxay ka mid ahaayeen ahlulfitra dadka la yidhaahdo ahlufitradu waxa weeye waa alqawmu alkaa'inuuna bayna asminati arusul aladiina lam yursal ilayhim alawal baa la yidhaahdaa walaa adraku athaani waa laba nabi inta u dhaxayda ummadda joogta oon midkii hore loo soo dirin kii dambena aan haleelin kuwaas baa la yidhaahdaa nabi moxamedna aan soo gaarin nabi ciisena dadkii aan soo gaarin oo nabi ciise iyo nabi moxamed udhexeeyey masalan ama dadkii reer carabtoo dhan ba waxaa la yidhaahdaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo nabi ismaaciil inta u dhaxayda hadda rasuulba ma aysan arkinin weeyi marka dadka ahlu fadra la yidhaahdo ayay ka mid ahaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qof uusan inta xujo ku dul oogay oo nabi loo soo diray oo xaqii loo sheegay aan markaa kabacdi diidinin layska cadaabin maayo dadka marka ahlu fadrada la yidhaahdo ahlu fadra aan rabaa fadra waa dad badbaadaya baa la yidhi naar geli mayaan wa in badeluu wa qayaruu aw cabadu lasnaam hadday rabaanba ha dooriyeen xugunkii diintii oo asnaam ha caabudeen yacni marnaba naar geli mayaan waxaa sidaa ku dhisan caqiidadii imaamkii salafka ahaa abulxasan alashcari iyo macnaha caqiidadii islaamkaa sidaa ku dhisan weeyaan maxaa yeelay waxa waxaa shardi ah baa la yidhi qofku markii ay wax ku waajibayaan waa inuu yahay qof qaangaarah waa inuu yahay qof caaqil ah waa inuu yahay qof xawaastiisu nabad gashay qofku markau mukallaf noqonayo waa inuu yahay buluuqu dacwa in la helo weeyaan hadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadiis waxay dhimatay nebi moxamed isagoo jira lix sana isagoo jira weeyaan aabbihiina nabiga wuxuu dhintay calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulku uurka hooyadii ku jira buu dhintay marka nebi soo gaaray oo u yimid oy beeniyeen oo la dhihi karo naar bay gelayaanoo nabigaasay diideen maba jiraba ilaa nabi sooma gaarin be nabiga maba soo gaarinba calayhi salaatu wasalaam dadka marka la yidhaahdo ahlu fadradu sidaas weeyaan imaamka la yidhaha imaamu suyuudi wuxuu yidhi lamaa dallat alqawaadicu calaa annahu laa tacdiiba xataa taquuma alxuja calimnaa annahum ahlu fidruhu kayru mucadabiin markii adilada ay caddaysay qofaan xujo lagu dul oogin layskama cadaabo xigmadda ilaahay ambiyada u soo diray waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaa xigmadda ku jirta ay tahay oo ambiyada lasoo dirayo dadku inay qiyaamada xujo waayaan haddii aan ambiyo loosoo diri lahayn xaqa u sheega qofka wuxuu ilaahay dhihin lahaa ilaahayo anigu wax aan diiday oo la ii sheega maba jiraanba marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dad wuu jiraa ahlu fadra ah sida qays oo kale iyo xaatimudaa iyo yacni asxaabta abayaalkoodii qaybo ka mida iyo waa jiraan oo naarta inay ku jiraan la caddeeyey oo ayagu ahlu fadrana ahaa waa khusuusiya midkaasi dad khaasa weeyaan oo nabiga waxii lagu ogeysiiyey calayhi salaatu wasalaam imru qays oo kaleeto iyo qays maahan imru qays weeyaan imru qays iyo xaatimudaa iyo adilada loo deliisho karo rasuulkeenna aabbihii hooyadii iyo dadka ahlu fadrada la yidhaahdo inaan la cadaabayn waa maxay adilada loo deliisho karaa waxaa ka mid a aayaddan qur-aanko qadciga waayo daliilkaas waa daliil qadci ah wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcatha rasuulan annagu ma nihin kuwa cadaabaya dadka ilaa aan rasuul u soo dirno ayuu ilaahay yidhi yow ahay marka rasuulka loo soo diray aamina binti wahbin nabiga hooyadii iyo cabdilaahi bni cabdilmudalib nabiga aabbihii yow ahay rasuulka loo soo diray oy diideen marka lama dhihi karo waa la cadaabayaa layskama odhan karo midda kale nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dad xun oo naar ku jira oo waxa weeye gaalnimo ku sugan oo asnaam caabudaya nabi moxamed waalid maba u noqon karaan calayhi salaatu wasalaam imaamulbuusiri markuu ka hadlaya wuxuu yidhi lam tasal fii damaa'iri alkowni tukhtaa rulakal ummuhaatu walaaba'u buu yidhi damaa'irta koonka kama aadan suurin in lagu dooranayo aabbayaalkiiyo hooyooyinka nabi moxamedow in lagu doorana kama aadan suurin nabigeenna xadiis bukhaari warinayo isaguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam bucithtu min khayri quruuni bani aadam qarnan fa qarnan xataa kuntu min alqarni aladii kuntu fiihi buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam waxaa layga soo saaray qarniyaalka reer bani aadam kii ugu fiicnaa ilaa aniga qarnigii aan joogkan ugu fiicnay aan noqdo xadiid kaleoo saxiixu muslimka nabigu wuxuu yidhi ina allaha asdafaa kinaanata min waladi ismaaciil wasdafaa qurayshan min kinaana wasdafaa wasdafaa min qurayshin bani haashim wasdafaanii min bani haashim ilaahay reer kinaana wuxuu ka doortay owlaaddii nabi ismaaciil qurayshna waxaa laga doortay reer bani kinaana quraysh waxaa laga sii doortay reer bani haashim haddana aniga reer bani haashim baa layga soo dhex saaray xadiid kaloo tirmidiya nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha khalaqa alkhalq fajacalanii min khayri qarnihim firaqihim ilaahay khalqiga wuu abuuray kii ugu fiicnay buu iga soo dhex saaray oo uga yeelay huma takhayara alqabaa'ila fajacalanii fii khayri qabiila qabaa'ishiibuu ilaahay kala doortooo middii iga igu fiicneed buu rabbi iga dhex yeelay huma takhayara albuyuuta wa jacalanii fii khayr fii fii khayri buyuutihim guryihiibuu ilaahay kala doortooo gurigii ugu fiicnay baa layga soo saaray fa ana khayruhum nafsan wa khayruhum beytan buu nabigu leeyahay guryuhu waa asalka anigu waxaan ahay dadka midka ugu khayrka badan xagga nafta ruuxda iyo daatada looga jeedaa iyo midka ugu khayr badan xagga guri ahaan iyo asal ahaan weeyaan dabaraani xadiis oo warinayo ayuu rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha ikhtaara alkhalqa ilaahay khalqiga wuu doortay fakhtaara minhum bani aadam reer bani aadam buu ka doortay huma ikhtaara bani aadam bani aadamkiibuu haddana doortay fakhtaara minhum alcaraba carab uu ka sii doortay huma ikhtaaranii min alcarab aniga carab baa layga sii dhex doortay falam azal khiyaaran min khiyaarin kama suulin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruux wanaagsan oo dad wanaagsan laga soo saaray inaan ahay alaa man axaba alcaraba buu nabigu yidhi qofkii carab jeclaanaya fa bixubbi axabahum aniga jacaylkayga oonbuu ku jeclaanaya waman abqada alcaraba fa bibuqdi abqadahum haddee qofkii necbaadaana aniga nacayb u iqabu ku necbaanayaa buu yidhi waa carabtii wanaagsaneed oo nabiga raacsaneeda laga hadlaa weeyaan marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaas buu ahaabaa la yidhaahdaa halkaa buu ka soo wareega weeyaan halkaas baa laga soo wareejiyey oo intaasoo wadda ayuu nabigu soo maray calayhi salaatu wasalaam rasuulkeennu wuxuu ka huma huma tuwufiya shiithun wawasaa baniihi biwasiyati abiihi lahu anlaa yadaca haada nuur buu ahaa oo halkaa nebi aadam ilmihiis ka soo wareegay wiil kamida lagu soo wareejiyey shiith la yidhaahdo shiith baa lagu soo wareejiyey haddana waxa weeye waa lasoo nuurkii baa sidaa usoo guurayey oo shiith buu usoo wareegay haddana dadka wanaagsan baa lagu soo wareejiyey yacni wasiyay ahayd nuurkaasu macnaha sida loo kala dhaxlay ilaa uu nabiga aabihii ka soo gaaro iyo hooyadii nabigeena waxaa jira xadiis uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maa wulidanii min sifaaxi aljaahiliya aniga jaahiliga zinadooda ma laygu dhalin buu yidhi xaaraam anugu kuma dhalan nabigu isagaa yidhi maa wulidanii ilaa nikaaxu lislaam ilaa nikaax islaam mooye wax kale aniga maba laygu dhalin buu yidhi waxa kale oo rasuulkeenna laga wariyey calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la wariye baan rabaa a'immadii imaamka la yidhaahdo ibnu sacdi ibnu sacdi wuxuu wariyey iyo wabnu casaakir baa la yidhi can moxamed ibnu saa'ib can abiihi wuxuu yidhi nabiga waxaan u tiriyey boqol hooyo oo nabi moxamed baan tiriyaa buu yidhi aamino aamino tiisii dhashay tiisii dhashay tiisii dhashay famaa wajadtu fiihinna sifaaxan walaa shay-an mima kaana fii amri ljaahiliya dhaqankii jaahiligaoo dhan baan ka waayow yidhi iyo zino iyo xumaan oo dhanba in lagu arkay waaba laga waayo weeyaan waxa kale oo la wariyey abu nucaym lam yaltaqa abawaaya qadun calaa safa sifaaxin buu nabigu yidhi aabbahay iyo hooyaday weligood xaram lama kulmin falam yazal illaahu yanqulunii min alaslaabi adayiba ila alarxaami adayiba musafan muhadaban wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ilaahay kama zuulin riximyaal dhabaryaal wanaagsan inuu iga soo wareejinayo oo rixim fiican igu soo wareejinayo la saafi yeeloo la nadiifiyey waxa kale oo ibnu ibnu macnaha a'immadii qaarkood ay wariyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu akhriyey laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum markaasuu nabigu yidhi ay ana anfusukum nasaban wa sihran wa xasaban laysa fii aabaa'ii min walad min wa min ladun aadam sifaaxun kulluha kulluhuna nikaaxun buu yidhi ee kullunaa nikaaxun buu yidhi wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam anugu waxaan ahay midka idinkugu naf wanaagsan xagga nasabka iyo xagga xididnimada iyo xagga sharafta aabbayaalkaygoo dhan laguma arag buuri wax sifaaxuljaahili la yidhaahdo laguma arag weeyaan marka arrintaasu sidaasay caddaynaysaa baa la yidhi waxaa ansaxay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis daciif bah lagu tilmaamay waxaa soo arooray aabbihii iyo hooyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam xitaa in loo soo nooleeyey ilaahay wuu awoodaa oo taa nafteeda si gooniya xitaa loogu sharfay si ay u helaan sharafta rasuulka ay ula kulmaan ee markaa nabiga ay rumeeyeen weeyaan mucjizahaan ay u dhacda baa laleeyahay laakiin axaadiista ku soo aroortay waa daciif baa la yidhaahdaa weeyaan waa daciif weeye daciifba ha ahaatee yacni qaybahaas inuu ku soo arooray xitaa waa la wariyaa marka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam aabbihii iyo hooyadii lama dhihi karo gaalo weeyoo naar bay ku jiraan lama odhan karo waxaa la yidhaha xadiidka imaamu muslim xadiid waxaa jira nabiga saxaabi baa u yimid markaasuu yidhi ayna abii yaa rasuul allah aabbahay xaggee ahaaday qaala fi nnaari buu nabigu yidhi aabbaha naartu ku jiraa falamaa wallaa dacaahu markuu jeestow nabigu u yeedhay fa qaala wuxuu yidhi inna abii wa abaaka fi nnaari adiga aniga aabbahay iyo adiga aabbaha naartay ku jiraan xadiidkaasay deliishadaan waa xadiis imaam muslim warinayo dadka maanta dhahaya nebi moxamed aabbihii baa naar ku jira horta deliil haddii keen la yidhaahdo deliilka ay kula imanayaan waa xadiidkan xadiidku waa xadiis nabi moxamed ou yidhi been maha xadiidku waa xadiis rasuul ka sugnaaday laakiin fasirka ay ku fasirayaan baa qalad ah qur-aanka waad aragteenoo way fasir xumaynayaan xadiidka nabigana way fasir xumaynayaan annagana waxaana la doonayaa cilmiga inta baranno fasir xumada inaan iska celinno weeyaan saysan noo qaldinin xadiidkaas nabigu uu yidhi aabbahay iyo adiga aabbaha naartay ku jiraan waxaa nabigu aabbihii uga jeedaa baa la yidhi cammahu abadaalib abudaalib buu nabigu uga jeedaa adeerka naftiisana aabba waa lagu tilmaamaa weeyaan abidaalib buu uga jeedaa baa la yidhi marka aabbuhu sidaas weeyaan waa hadda aabbihii nabiga soo koriyey alladii kafalahu bacda cabdilmudalib sida siirada aan ku soo qaadannay cabdulmudalib markuu geeriyooday nabiga awowgii yuu ahay ninka uga dardaarmay oo nabiga kafaalo qaaday nabiga nin ninkaas soo koriyey waa abudaalib weeyaan marka aabbaha sidaas buu uga jeedaa baa la yidhi sidaas buu uga jeedaa weeyaan ama waxaa la yidhi cillada labaad oo looga jawaabay xadiidkan arrintaas markuu nabigu dhahayo waxay ahayd rasuulka intaan loo waxyoon dadka ahlu fadrada ah lama cadaabayo aayadda dhahayd intaysa soo degoon bay ahayd baa la yidhi labadaa daliil baa looga jawaabaa iyo adilo kaleeto marka taqriirkaas sidaas baan ku soo qaadanaynaa weeyaan nabiga aabbihii calayhi salaatu wasalaam iyo hooyadii ahlu naar waayo lama dhihi karo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo aan soo marnay abtiriska nabiga marka waa soo qaadannay kulligood hadda abtiriska kulligeenba waa inaan baranno owlaadda nabigana sidaasoo kaleeto calayhi salaatu wasalaam ayagana waa soo marnay tartiibtay u kala horeeyaan iyo sida ay yihiin ayagana waa soo marnay waa inaan baranno kutubaha siirada iyo kitaabka xayaadka la yidhi xayaatul islaamka iyo siirada rasuulka iyo ayaana uga soo hadalna weeyaan waxaan kaloo soo marnay nabiga zawjaadkiisii sala allahu calayhi wasalam sawjada ugu horrayda khadiijaan ku soo marnay gabadhii ugu horraydoo nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam zawjaadka nabiga kamid ahayd nabigu intuu noolay bay dhimatay zaynaba bintu khusayma nabigu intuu noolay bay dhimatay sagaalkii nabigu uu ka geeriyooday waxaan ku soo marnay caaisha oo abubakar sidiiq ou dhalay radia allaahu canha iyo gabadha la yidhaahdo xafsa oo sayidina cumar ou dhalay zawda bintu zamca gabadha la yidhaahdo oo nabigu sanadkii tobnaad ee nabinimada bishii ay khadiija geeriyootay baa la yidhaha ayadaa ku xigtay ama macnaha yani caaisha ku xigtay baa macnaha laisku khilaafaa u guursaday waxaa kaloon soo marnay safiya gabadha la yidhaahdo gabadhii cajiibka ahayd oo nabigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisao dhan buu nabigu jeclaa kulligood maymuuna bintulxaaris gabadha la yidhaha baan soo marnay yacnii zawjaadka aan soo marnayna ayadana qofku waa inuu xafido oo ummahaatulmu'miniin baa la yidhaahdaa siiradii aan soo marnayna qaybahaasi ahayd waa qaybo muhiimahon soo qaadanay faslun fii maaba uu fasal yahay yejibu waajiba cala almukallafi ruuxa mukallafka ah addaa'uhu gudashadiis ow tarkuhu ama ka tegiddiis haddaba fasalkeennan dersigeennan toban iyo shanaad wuxuu ka hadlayaa qofka qaangaarka ah waxyaabaha ay waajib ku tahay in uu la yimaado yejibu waxaa waajibaya calaa kulli mukallafin qof walba oo mukallafa oo qaangaara adaa'u jamiici maa shay dhammaantii inuu la yimaado maagaasoo owjaba owjaba allaahu owjabahu allaahu ilaahay ou maaga ku waajibiyey calayhi dushiisa oo waajib uga dhigay wixii ilaahay waajib kaaga dhigay la imaad wa yejibu waxaa waajibaya calayhi qofka qaangaarka ah an yu'addiyahu maaga inuu guto calaa maa weji korkeed inuu ku guto amarahullaahu ilaahay maaga ou amarahullaahu ilaahay qofka ou faray bihi maaga oo minal ityaani la imaasho ah yacnii shaygay ilaahay ou qofka amray bihi maaga oo minal ityaani la imaasho ah biarkaanihi shayga arkaantiisa lagula yimaado wa shuruudihi shuruuddiisa lagula yimaado wa tajannubi mubdilaatihi waxyaabaha burrinayoo laga fogaadaa shaygii ilaahay ku amray waa inaad gudato sida salaadii soonkii sakadii xajkii sida ilaahay kuu amray ula imaad arkaantiisa la imaad shuruuddiisa la imaad salaadda markaad tukanayso sax u tuko xajka markaad xajinayso sax ula imaad arkaantiisa ilaali shuruuddiisa ilaali wixii burrinaya ka fogaaw wa ilaa qofku hadduu sidaa yeelin waayo oo shayga shuruuddiisii loogu talagalay iyo qaabkii loo jideeyey kula imaan waayo kaana wuxuu ahaanayaa shaygii ilaahay kaana wuxuu noqonayaa yacnii shayga hadduu la yimaado oo sidii loogu talagalo ula imaan waayo wa ilaa kaana baadilan kaana wuxuu noqonayaa mu'addihii la gutay baadilan buu noqonayaa wayejibu waxaa waajibaya calayhi qofka qaangaarka ah xiina takliifihi markii la mashaqeeyey oo uu qaangaarayba subaxou qaangaara waxaa wujuub ku ah alcasmu go'aan aljaazimu go'an weeyaan alcasmu casmigu waa jas waa macnaha qasad weeye in uu u qasdo oo la yimaado qasm macnaha qasad aljaazimu go'an inuu la yimaado calaa ficli kulli waajibin waajib walba samayntiisa waajibkaasuu qadara calayhi waajib walba u awoodo in uu samay doono waa inuu u qasdaa iyo wa tarki kulli muxaramin wax walboo la xarimay ka tegiddiisana waa inuu u qasdaa maalinkuu qaangaaro go'aankaas buu qaadanayaa weeyaan hadduusan maalinka niyadda gashanin maalinkuu masalada ogaada buu qaadanayaa faslun fi laxkaami asharciyati axkaamta sharciga ah ayuu fasalkaana ka hadlayaa weeye addiinu diin maa baa la yidhaha sharacahu llaahu maaga ilaahay ou jireeyey lanaa annaga ou noo jireeyo min al axkaami diin maxaa la yidhaahdaa ilaahay wuxuu noo jireeyey oo axkaama wahiya axkaamta ilaahay noo jireeyey alwaajibu waajib waalxaraamu xaraam wasunnatu sunno waalmakruuhu karaaho waalmubaaxu shay bannaan waalbaadilu shaygaan inuu shay baadil ah oon ansixinin iyo wasaxiixu axkaamta kuwaas weeyaan oo waxaa la yidhaahdaa waa axkaamtii weeye sharciga aheed hadda xukumka sharcigaa shanta afsaa la dhihi jiray weeyaan xukumka sharcigaa weeye mid wuxuu shay wuxuu noqdaa xaraam waa inaad ka fogaato shay wuxuu noqdaa waajib waa inaad la timaado shay waa sunno oo shayga sunnada ah waa shayga xaraam waxaa la yidhaahdaa shayga haddaad la timaado shayga waxa weeye haddaad iska dhaafto ajir lagaa siinayo haddaad samaydana lagu cadaabayo waajibku waa shayga haddaad samaydo thawaab lagaa siinayo ayaa la yidhaahdaa waajibka waxaa la yidhaha shay haddaad samaydo ajir lagaa siinayo haddaad iska dhaafto lagu cadaabayo sunnaduna waa shay haddaad samaydo thawaab lagaa siinayo haddaad iska dhaaftona aan lagu cadaabaynin makruuhu waa shay haddaad iska dhaafto ajir lagaa siinayo haddaad samaydana aan lagu cadaabaynin ayaa la yidhaahdaa mubaaxu waa mastawaa darafaahu weeyaan xalaal iyo mutlaq iyo jaa'is iyo soo gelay waa shay ficilkiisa iyo iska dhaafidiisa iyo samayntiisa isku mid tahay baadil iyo saxiix shuruudda shaygu markuu oofsado loogu talagalay saxiix baa la yidhaahdaa baadilkuna waa markii laga waayo weeyaan wa umuuru diini arbacatun diinta arrimaheedu waa afar shay axaduhaa midkeed alsidqu bilqasdi qasadka waa in laga run sheego wa macnaahuna waxa weeye alcibaadatu cibaado in lala yimaado binniyati yacni cibaadadii in la guto binniyati maca niya niyo iyo walikhlaas cibaadada in niyo iyo ikhlaas lagu sameeyo wa thaanihaa diinta calaamaadka lagu yaqaano umuurudiinka midka labaad sixatu alcaqdi caqiidadaadu waa inay ansaxdo wa macnaahuna waxa weeye an yactiqida qofku waa inuu aamino ana allaha waaxidun ilaahay inuu kali yahay wa annahu ilaahay mutasifun bikulli kamaalin wanaag oo dhan mid ku sifoobay inuu yahay munazahun can kulli nuqsaanin xumaan oo dhan mid laga nastahana ou yahay haalisuhaa midka saddexaad calaamaadka diinta alwafaa'u bilcahdi waa ballantoo la oofiyo wa macnaahuna waxa weeye an yu'addiya alfaraa'ida fii waqtihaa faradyaalka qofku waa inuu guto waktigii loogu talagalay an yu'addiya waa inuu guto alfaraa'ida faradyaalka fii waqtihaa raabicuhaa calaamaadka diinta midka ugu dambeeya ijtinaabuulxaddi waa inuu qofku iskaga dheeraado ilaahdi ilaahay wixii uu xad u yeelay oo macnaha ku yidhi ha u dhowaan waa inuu ka fogaado weeyaan yacnii xadkii soodintii macsida iyo daacada loo dhexaysiiyey waa inuu ka fogaado oo usan xaaraamtii u gudbinin wa macnaahuna waxa weeye ijtinaabu alxadd macnaheedu an yajtaniba maxaarim allah waxyaabihii rabbi ka xarimay waa inuu ka fogaado halkaas waxaa noogu dhammaaday dersigeennii toban iyo shanaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya ilaahay ha nagu anfaco caqaa'idkeenna ilaahay ha hagaajiyo hada wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu